ganacsiga iyo kalluumaysiga garaac iyo barnaamijka kaleoo loo baxshay trity project oo macnihiisu yahay garaaca gaalkaac iyo galdago wadadaas ku xidhaysa ilaah baa mahaddaa iska leh noo ahaysiiyey na karsiiyey noo fududeeyey inaan barnaamijyadaas oo soomaaliya ay dhib ku tahay cid ku hamida cid ka ka dhalaysa iyo cidda qaatisa ay dhib ku tahay ilaahay inuu nagu duleeyey noo fududeeyey hawshadiina ay hadda bilaabanayso dhagaxdhig laga tegay aysan ahayn ee ah dhagaxdhig shaqadiisii bilaabanayso oo injineeradii turkiska ahaa ee shaqadaas fulin lahaa aada aragtaan oo ay xaadir ku yihiin iyo qalabkoodiiba intaa bacdigeed mahadcali bacdigeed markaa wax yar ka taabto garacad garacad waa magaalo dhacda xeebta badweynta hindiya magaalada magaalada dekeda boosaaso waxay u jidhaa toddoba boqol iyo konton kilomitr dekeda xamarna waxay u jidhaa toddoba boqol iyo konton kilomitr dhexdooday dhacdaa waxay kala oo dhacdaa caalamka badweynta hindiya dowladaha inaga xiga oo eshiya dhammaantood iyo australia iyo waxay isku xidhaa africa caloosheeda waa xudunta gaydka isku xia ama albaabka isku xira labadaas albaab oo midna badda yahay midna biriga yahay magaaladaas garaca waxaa jiray muddo badan oo aasaaskeedii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo sideedii waxay ahayd marso wax lagala soo dego intii ka horeysay oo magaalooyin oo magaalaysan oo daarale oo baxaarale oo hadda daaraheedii ay ku duugan yihiin halkaa qaybteedii koowaad intii ka horeysayna waxay ahayd meel xoolaha xuduna oo xooluka cabaan dhinaca biriga waasa badda waasaas dhinaca biriga waxay u jidaa magaalada gaalkacyo oo oo bararka u ah laba boqol iyo afartan iyo sideed kilomitr magaalooyinka geesaha ka ah waxaa geesaha ka ah magaalada horyo iyo degmada horyo iyo degmada ay baa laba degmo uxiga oo xeelaha ka xiga meeshaa garaaraca waa meel ilaahay siiyey khayraadka badda khayraadka biriga iyo khayraadka dabiiciga ah ee risooska kaleeto ee dhulka horkiisa saara waa meel xoolaha xuduur ah waa meel kaweebka ee badweynta hindiya xuduur ah waa meel ilaahay siiyey cusbo ciid shidaal dhagaxda nooca ugu qaalisano marba kala yidhaah intaa bacdigeed markay intaa makansatay oo ilaahay siiyey ayaa waxaa jidhay muddo badan in lagu waday sahan inta laga warrabo ilaa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedii waxaa jiray sahamo isdaba socda oo lagu loogu talagalay in lagaga dhisa dekad oo intaa hadda bala imaanaysay marka la xisaabay ilaa konton iyo toddoba kambani oo kala duwan ayaa yimid oo sahan iyo sarfeyn u yimid ayagoo dekadooda baaray arrintii intaa soo jidhay oo ilaa xilligay dowladii hasiyaa tare ilaa dowladihii ka horeeyey ilaa dowladihii ka dambeeyey oo dhowr iyo labaatankii sano ahaa baaritaankaa iyo sarfeygaa bacdigeed muddo hadda laga joogo laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa kambani shirkada yidhaahda wanaagsan oo ah ganacsato soomaaliyeed ayaa waxay samaysay lahanti isku daday ayagoo kaashanahaya dadweynahooda iyo dowladda puntland meesha ay ka duulayaanna ay tahay halkudhigii madaxweyne cabdiweli caligaas oo ahaa puntland ha isku taga arrintaas ilaahay mahadiis kambaniyo ajinabi ah oo dalal kala duwan u dhashay ayaa safariga iyo baaritaankaa sameeyey waxaa lala kulmay inay tahay meeshaas deked ilaahay sameeyey waxayna ku bilaabatay oo hindiseeda iyo aasaasideeda iyo fikirkaan lahaa aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo bulshada gobolkan degan mudad dheer ka bacdi oo ay qabanqaabadeeda iyo iskudubadidkeeda ku jireen maanta waxay soo gaadhay dhagaxdhig dhagaxdhigaasina maama intii laba dhagax lays dul saaray in laga tegaye waxaa la fangeli doona oo bilaaban doona ismihii dekan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo fuudeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa wanaaggaas iyo horumarkaas aynu garannay oo wax badan ummaddan ka bedeli doona inuu inoo hirbeliyo marka la dhisay lindisayey dekadatan iyo waddadan aasaaska ee loogu talagalay wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed iyo reer puntland gaar ahaan gobolka kan inay saldhig u noqdaan dhismaha dekadaas waxaan usoo jeedinayaa marka inaan arrintaas loo kala harin dekadaasna la maalgashado ee qiimaha ay ku kacaysana qiimo aada u fudud oo dekad qiimo ay ku kacdo midka ugu yar ay tahay in hantideenna iyo xooggeenna iyo aqoonteenna aynaan ka harxin ee aynu duldhigno haddaynu sidaas samayno inagoon cid kale u baahan waahibelka waxaan mar walba leeyahay arrintaas hala saaro xoogga iyadoo welibana runtii hanti badan oo laysu keenay aada iyo aadna looguna dhagangulaa looguna heelaa intaas haddaan ka gudbo waxaynu maanta filaynay munaasabadan inayna kala soo qayb galaan dowladda federaalka soomaaliya madaxdeeda ugu sarreysa waxaan anigu la hadlay oo afkayga kula hadlay madaxweynaha soomaaliya oo aan u sheegnay inaanu diyaarinay inaan meeshaan garacad la yidhaahdo aanu ka dhagax dhigayno deked oo ay tahay taariikhda markii ugu horreysay geyga soomaaliyeed dadka shacabka intay isu tagaan inay hindisaan inay deka dhisaan hantidoodiina ay ku bixiyaan wuu soo dhoweeyey waa tashanaynaa buu igu yidhi waa igu soo celiyey wuxuu igu yidhi waxaa idiin imaanaya ra-iisul wasaaraha runtii nasiib daro ra-iisul wasaaruhu puntland buu joogaa meelaan ina ka fogeyn buu joogaa inamana iman maanta aada baan uga xuna runtii boqolkiiba boqol mana filayo inay heli doonaan sabab lagu qanco oo ay arrintaas ku gudbi doonaan waxaa la yidhi cigaal shidaabne la yidhaahdo
waa maalin taariikhi ah waa maalin jumcii ku dhamaatay hooyo suuqa insha allah maalinta maalinkeeda layna ka dhigo baarajeedina hadaa la dhaaro dekada wax badan waxaa ka sheekeeyey taariikhdeedii iyo waxeedii mudawiyyaha shirkadda wanaagsan runtii aada iyo aada aan maarata uu xilka ka bixiyey aada iyo aada u koornay ee muhiimahay dekadan garaca iyo sida ay u sheegtay shugri waxa weeye waa dordabo saasana oran hadda noo bixinaynaa twinjiga insha allah in networkkaasi dhammaado oo ay garaaca koori door ay noqoto ilaada dugub waxa weeye maaha maanta inaan laga xadhigna keliya fikirtii waxaa laga xadhigay dhammaan intaas haysata oo mashruucaasi ka kulmiya aad iyo aad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka ka qayb qaatay oo ay ugu horeysay ganacsatada puntland gaar ahaan ganacsatada runa fisamada waliba laftooda hool weyn ku lahaa dhismaheeda iyo wasfigii looga shaqeeyey maha wadada tani ama rugtii dadku waxay doonayaan garaca boorka iyo wadooyinka wahaa la bilaabo dhismihii puntland waa la bilaabo maha wax hadda cusub waa wax ilaaga maalintiiba gaar maxalista dowladda cabdullaahi aan dowlada oo ganacsato iyo cinkasta way ku jirtay oo isuba ku jireen marka maanta waxaa la soo gaaray dhagaxdhegeedu waxaa kaloo aada iyo aada ugu mahad celinayaa dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay dhismaheeda ama ama ganacsi ha noqoto ama wax kale ha noqotay waxaa si gaara ugu mahad celinayaa runtii ganacsatada iyo wasiirka ganacsiga oo aan ilaa iyo meesha ilaa ilaa ilaa toban shirkadood waa keenay ilaa toban shirkadood waa keenay etoobiya shirkada etoobiyaana kuwa turkiya kuwa jeenisa cid aan meeshaa la keenin ma jirto laakiin maantay noqotay inay maanta ay noqoto in la dhagax dhigo wixii dee aan la dadaa loo dadaalinna lama helo garaacad waxay ku dhaantaa runtii oo dadka digaanada kala geegeedsantahay waxaa ka mid a xoolihii baa halka fadhiya waa laga qaada kalluunkiina halkuu yaallaa macalintii halkay taallaa marka waxaan u maayanayaa madaxweynaha iyo dowladda puntland maantana waa la bilaabaya waxaan u maayanayaa inay in wax badan looga dhaysan doono ama wax badan aynu soo barino inay xagga ka heli doonaan inaan famadalaya puntland waxaan u maanayaa ilaa laasquray ilaa garacad waa kun iyo lix boqol iyo soddon iyo sideed kilomitr markaasidaba waxaynu ku leenahay baddaas labadaa godood baynu leenahay labadaa godood waxaynu ku leenahay boqol iyo konton mitir oo deked ah deked maaha waa dekeda yaray badaa waa kun iyo lix boqol iyo soddon iyo sideed soomaaliyana waa saddex kun iyo soddon boqol marka dekedaha soomaaliyeed in puntland horta ay ka dhismayso shir kuma jiro nus dekedaha soomaaliyeed degaanka puntland waa kasta weeye ciil baa jiraysa xaasuun baa jiraysa mandalaa jiraysa garac baa jiraysa laasbari baa jiraysa waxaan u malaynayaa intuba si fiican loo kalfurfumiye sida siday tahay waxaa ilaahay ku madhaystay oo layaab leh anigoo waagii hore ganacsadan ahaa jiray markaa xabadka ganacsan jiray mar kasta aan soo diro garacaas xabadka kale waa nabad qaboos garaca baan ka bilaabay ilaa iyo gardashuubad baad
aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka xafladdan intii soo gabagaabiseen aad baan u mahadnaqaya oo guddigu ugu horeeyo inta ka soo qayb gashay na aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin meel kastoo ay ka yimaadeenba waxaan isleeyahay maanta saxansaxada iyo udugga ayaan ka gartaa inay hirgeli doonto garacad kori doonto dhagaxdhigga saan sheegnay maanta aan samaynay ma aha deked keliya waa corridorkii wey dekedii jidkii iyo dribortigii godlogow oo haddaba dhisan oo shaqadeedii aanu bilownay laba kun iyo shan iyo tobankii wax badanna ay ka hidgaleen la socotaan runtii taariikhda mashruuca waa laga sheekeeyey waan maqlaynay garacad iyo kutaamidda dadka soomaaliyeed ay ku taamayeen meel kastay joogaan ma garacad dekad noqoto ilaa waktigii laga sharqeemeeyo xidhimeeyadii ma aha riyo ma aha dabcan dadku riyo kastaaba waxay u baahan tahay hirgelin marka maanta waxaa muuqata inaysan riyo ahayne inay tahay run iyo reality inay tahay maanta ayaa muuqata maanta halkaa waxaa ka yimid puntland oo dhan ayaa timid waxaan rajaynayaa wakti aan dheeraynaa soomaali oo dhan inay isugu timaado inay ka qayb qaadato hirgelinta mashruuca wax ku oolka ah dekadaasi markay dhisanto dekad reer ma noqonayso dekad degmo ma noqonayso mid gobol ma noqonayso soomaaliya ma noqonayso keliya eh in sidaas mala sheegayba waxay noqonaysaa dekad mandiqada iyo rijinka dhan u adeegtay noqonaysaa marka maaha wax meel gaara laga leeyahay wax soomaaliya ay leedahay weeye ayna intifaacsan doonaan ummado soomaaliya ka tiro badan ama ka facloon waxaan rabaa marka kalsoonida ku qabanaa maanta intay la egtayna hirgasho aad bay u badan tahay boqolkiiba boqol saan sheegay waxaan aaminsanahay inay hirgeli doonto waxaan naqaanaa dadkeenna awoodooda butashyaaratiga dadka reer puntland iyo soomaalidu leedahay resilienskeeda ayaan ognahay in ay hirgeli doonto insha allahu waana bilaabatay waa ujeedaano hadal maahane ficilkeeda kaminigi waa laydin tusay way socotaa waxaan rajaynaynaa marka say u bilaabatay inaysan istaagini ay socoto dhammaystiranto guulaysato insha allah soomaaliya system ayaa ka aruurmay federalism la yidhaahdo federalismku waa waxaanu ku heshiinay macnaheedu waxaa weeye awoodda oo la qaybsado khayraadka oo la qaybsado mas-uuliyadda oo la qaybsado intaba waa loo baahan yahay waxaa laga sharqameeyey in dadka baraabitka ahi ay maalgashanayaan kambanigan iyo dekedan ayna u furan tahay soomaaliya oo dhan ta dhanka kale annagu waa uga fadhinaa soomaaliya khayraadkeeda khayraad qaybsigeeda dhaqaala qaybsigeeda wixii ay soomaaliya ku lahayd na waa rabnaayo waa u fadhinaa haddii soomaaliya dekado laga dhisayo haddii la maalgelinayo haddii dhaqaale magaca soomaaliya ku yimaadaa uu jiro soomaaliyana dekado laga hirgelinayo garacaad qaybteedii way sugaysaa waa ugu fadhi waa u fadhidaa cidna magan maahe way helaysaa waa raadsanaysaa insha allah waxaan rabnaa marka si soomaaliya maanta waxaa jirta dowlad amaamuda oo la amaamudayo dowlad kastaana waxay u baahan tahay in lagu dhiso tiirka lagu dhisayahay inuu yahay cadaalad sababta waxaa weeye soomaaliya waxaa isku disho cadaalad daro marka waxaa rabaa abuuritaanka maanta soomaaliya la abuurayo in si wanaagsan loo abuuro in laga fakero maanta annagaa joogna ama federaal ha noqoto ama dowlada ha noqotee waxaan u baahana inaan ka fakero in cadaaladeeda la eego in wanaagga soomaalinimada la eego in laga taxadaro in aansan dadku fikir khaldan aysan ka qaadan dowladnimada taa hadday dhacdo oo shaki yimaado dee dhib baa imaanaysa dowladnimadana waxbaa gaaraya rajadii aan soomaaliya ka lahayna dhib ayaa gaari doonta insha allah marka waxaan rajaynayaa taas inaysan dhicin oo laga digtoonaado ayaa runtii aada iyo aada aan uga digaya odayaashu isimada iyo dhammaan dadka meeshaan ka hadlay waxay ka sharqadiyeen maanta inay ahayd in lagu sharfay dowladda federaalka inay timaado kasoo qayb gasho furto dhagax dhigto mashruucan laakiin ay ka baarsatay waa run wey waa dhagax dhigan karna annagu wakti hore laakiin in badan ayaa waxaa dib la isugu dhigayay in la weyneeyo oo aanu dowladayada sida la sheegaya dhiig iyo dhacaanba ay puntland u hurtay inay timaado kasoo qayb gasho ay dhagax dhigto laakiin ma dhicin nasiib daro sabab kasta ha noqotay waxaan rabnaa marka hadda anagu mar hore ama tashano waxaan nidhi puntland ha isku tasho haddii cid wax kugu darsata aa weydo dabcan inaad tashato weeye oo waxaaga aad adigu aad samaysato yaasiin baa ka sharrameeyey wax badan oo arrin uu aad aad uga helay ka hadlay oo ahayd wanaagga dadka reer puntland ku jira iyo rudul ficliga mar walba ka imaanayay wanaagga aan samaynayno mushkilad ma laha wanaagga weligaa ugod yaa haddii ficilradulficli oo uu yimaado xumaanihi xumaan baan samaynaynaa may xaasha lilaah wanaagga wadaynaa isagaana deeqa isagaan ku guulaysanaynaa isagaanu ku soconaynaa marka insha allahu waxaan rajaynayaa in puntland haddii dowladeedu iyo shacabkeedu ay dadaalaan waa ogtiin hadda mashaariic badan ayaa anagu aan tagnaa raadsanaa soo barinaa la soo hadalnaa shirkado dabadeed waxaan rabnaa marka awoodayada dhaqaale iskiriska aanu leenahay xoogga aanu leenahay garashadayada aanu leenahay sida adduunku u shaqeeyo waa ku filanahay mashaariic tiro badan inay puntland timaado oon keensano laakiin waxaan rabnaa oon cid kale iyo dowlad kale uga baana waxaa weeye in nala ku taageero kuwaasu inay hirgalaan laakiin aan laga shaqayn inaysan hirgelin oon laga hor imaanin intaas kale ayaanu ka rabnaa runta mar kale waan salaamayaa waxaan rajaynayaa guul baan u rajaynayaa mashruuca guddiga waa bogaadinaya dadaalka ay hayaan insha allahu annana wixii awood aan leenahay ka hagran mayno hiil iyo horaba waa idin garab taagannahay fikirkayga waa idinla garab taagannahay dhaqaalo waxaanu awoodi karno helana waa idinla garab taagannahay aad iyo aad baa umahadsantihi